magaalada garuuceel ee xarunta gobolka galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dooranayay gudoomiyaha cusub ee guddiga nabadda garuceel munaasabadda waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada guddigii hore odayaal dhaqameed haween iyo marsharaf kale gudoomiyihii hore ee guddiga nabadda guruceel sheikh xuseen xaaji ayaa ugu horeyn sheegay inuu si wanaagsan ula shaqayn doono guddiga cusub waxaan marka maanta caddaynayaa bishu ay laba tahay bisha labaad labadeedii laba kun labaatan shan inaan wareejiyey xilkaas kuna wareejiyey xilkii guddoomiyenimada kuna wareejiyey nabadoon asad cartan sheekhdoon oo garabka iga taagan inaan xilkaas ku wareejiyey ayaan caddaynayaa annaguna inta aan noolahay aan ka shaqayn doono wax allaala wixii islaaxa oo wanaaga oo khayr ah inaan ka shaqeeyo ilaahayna waa kula ballamay ee dadka islaamkana waa kula ballamayaa inaanan ka shaqayn doonin wax xumaana iyo wax qabaaliye ah iyo wax casabiye xumaan ah inaanan kaga shaqayn doonina ilaahayna waa u sheegayaa intii ilaahayna ugu hanuuniye igu qasbana waan rajaynayaa aniguna nafteyda waan waan maaragtay waan kula dardaarmayaa guddiga nabadda aan muddo soo shaqaynaya waxaan leeyahay waxa aad qabanaysaan waa wix la qabto wixii ugu khayr badnaa oo ah islaax inaad ka sii shaqaysaan maaragtay aad mar walbana ku dadaashaanna waa in kula dardaarmaya maxaa yeelay waxa aakhiradiina idin anfacaya waa islaaxaas iyo isku xiraanshahaasna waa in kula dardaarmayaa guddiga aan muddo soo shaqaynaynay welina aan xubin ka ahay ayagana waxaan leeyahay ilaahay ka baqo islaaxa ku dadaala ee maamulka iyo dhammaan iyo odayaashana waxaan kula dardaarmayaa qof walba iyo culummada dhammaan ha laga shaqeeyo islaaxa waxa maanta taagan oo ugu dhibka badan waa fasaadka dadka dhexdiisa ah sidaas darteed waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo walaalkay asad shiikhdoon oon rabo asad carta shiikhdoonna ku soo dhowaynaayo guddoomiyaha guddiga nabadda ee degmada gurceel wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha cusub ee guddiga nabadda guriceel asad cartan shiikhdoon ayaa ballan qaaday inuu si cadaalad ah u shaqayn doono waxaan xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee guddiga nabadda sheekh xuseen xaaji oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga nabadda waxaa nagala soo qayb galay guddoomiyaha degmada guddoomiye ku-xogeenka xogeynta xogayaha degmada walaha deegaanka agaasimayaasha degmada waxaan rabnaa halkaan ka jeedinaa baaq wada shaqayn ah oo aan ka rabno odayaasha culummada ganacsatada meel walboo mataqaanaa waxgarad joog waxaan ka rabnaa wada shaqayn waa degaysanaysa wacdiga uu soo jeediyey sheekh xuseen oo ah ku saabsanaay al-islaax howsha annaga aan hadda u taagannahay oaan rabno inaan qabanno waa meel walba wax ka dhacaan khilaafaad sidii aan mataqaanaa biyo qobo ugu shubi lahayn sidii aan uga hortegi lahayn sidii dadka annaga aan mataqaana u kala ceshan lahayn waxaan soo jeedinayaa guddiga nabadda inay u nigeystaan howl walbay qabanayaan inay u qabanaya ilaaha dartiis waxaan rabnaa haddaan nahay guddiga nabadda waxaan u taagannaa habeen iyo maalin in mataqaanaa meel allaale meeshaas dhihi karna allaile waxbaa ka jiro oo isku dhac khilaafaad ama ha ahaato deegaanada oo guruceel gudihiisa ama meel ka baxsan waxaan u taagannaha sidii aan xal waara uga keeni lahayn agaasimaha arrimaha bulshada degmada guruceel xasan mahdi geedi ayaa ku bogaadiyey guddiga doorashada cadaaladda ah ay isku doorteen ka maamul ahaan maamulka degmada guruceel guddiga marka horena waa garab taagnaa wuu la shaqay jiray meel walbuu guddiga tegayana maamulka goobjoogu ku ahayo waa isla falgalaan maamulka iyo guddiga haddana waxaan diyaar u nahay sidii horeyba guddiga iyo maamulka u wada shaqaynayeen si ka wanaagsan inaan oola shaqayno xiriir intii ka sii dhow yeelanno dhacdooyinka dhacaya ee khilaaf bixinta u baahanna inta isla falgalna ka wada shaqaynaan rabnaa guddiga nabadda degmada guruceel ayaa door muuqda ku leh nabadaynta iyo xalinta khilaafaadyada ka dhexdhaca bulshada degmada guruceel iyo deegaanada hoos yimaada